إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada qodobada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dagaallo khasaare dhaliyey ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan halka taayib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo dagaal askar badan lagu dilay oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalka ayaa tilmaamay in khasaare culus ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalada ka dhacay deegaanka aboorey xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa fashilka dagaalada ay kaga jiraan shabeellaha dhexe ku eedeeyey hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle cali guudlaawe maktabka sakawaadka degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa dowrad diini ah u soo xiray qaar ka mid ah howlwadeennada maktabka الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo khasaare dhaliyey ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan dagaallo mar kale lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan halkaasoo lagu dilay ugu yaraan sideed askari halka lagu dhaawacay sagaal kale alkataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo dagaal askar badan lagu dilay oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan muuqaalka waxaa la diyaaraa cadinaan xaaji muxsin
waa muuqaal cusub oo qayb ka ah wax soo saarka warbaahineed ee alkataayib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa dagaal culus oo dhowaan ka dhacay deegaanka warta dibisa matar ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhex maray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaa la daawanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal faraha looga gubtay ku qaadaya ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa warta dibisa matar dagaalka ayaana sida muuqata waxaa looga aboodroonaaday ciidamada dowladda federaalka iyadoo la arkayo tiro meedad ah oo daadsan halka qaar ka mid ah ciidamada la weeraray ay goobta ka firxanayaan
المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس
marka laga yimaado ciidanka la laayay kuwa cagaha wax ka dayay waxaa filimka alkataayib al ikhbaariya lagu arkayaa maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo garbaduub loogu xiraya halka lagu dagaalamay qaarkood ayaana kaamirada alkataayib ka hor hadlay anigoo ah siwiib axmed darsame oo ciidanka dowladda ka tirsanaay oo hubkaan ciidanka dhanna qaar dhinteen qaarna eh, dhaawacna qabeen qaarna la qabtay mujaahidiinta ay qabteen eh, waxaa lagu qabtay eh, warta dibisa matar aa lagu qabtay anoo jiifa ciidankana wax loo baalooto miya wax saas rideen anna al baalooto ma biridin shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye saan waaye allahay shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye saan waaye allahay
dagaal qaraar kadib waxaa deegaanka warta dibisa matar u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saanad militari oo uu ka mid yahay gaari nooca raaxada ayayna gacanta ku dhigeen kuwaasoo lagu daawan karo muuqaalka cusub
هل الأيام سادحة أتنزف الدم أمري كاملا ركبي ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي mid ka mid ah odayaasha taawacsan dowladda federaalka ayaa tilmaamay in khasaare culus ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalada ka dhacay deegaanka ah aboorey faahfaahinta qodobkani waxaa la diyaar ah farxaan cali mid ka mid ah odayaasha dowladda federaalk oo ku sugan gobolka hiiraan ayaa ka hadlay khasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalka ku gaaray deegaanka aboorey ee gobolkaas ninkan oo ku sugan gobolka hiiraan kana mid ah odayaasha taageersan dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weli ku sugan yihiin deegaanka aboorey askarta dowladda federaalkana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca lagu gaarsiiyey dagaaladii cuslaa ee ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay wuxuu niyad jab weyn ka muujiyey dagaalada socda waa jiraan ma rabo de ma rabo de been sheegta maahi lama bixin laakiin kuma dhahayo waa la tirtiray oo waa la soofiyey ma dhahayo khasaare waa jiraa dhaawac waa jiraa dhimasha waa jirtaa mar haddii dagaal la galo labadaasuna waa inay imaanayaan cid kasta waa og tahay nin goliifku kasoo taagan yahay cawana socdo oo caagadihiisa saarsan tirsi in la tiriyaa ma aha wax fudud haddaan lagu dambaabayn tirsi koodaa lama sheegi kara ma garan waxa u suurto geliyey meelo kale dagaallo kaba ay ka socdeen ayaa bar-aaday la iska jiri mahayn dhanka kale waxaa deegaanka aboorey maalintii afaraad si buuxda u maamulaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayaan ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha deegaanka iyagoo kor u sida raayada towxiidka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa fashilka dagaalada ay kaga jiraan shabeellaha dhexe ku eedeeyey hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle cali guudlaawe waxaa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee ka walacsan weerarada isdabajooga ah ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhacaya qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose xildhibaan cusmaan xaadoole oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay fashilka iyo guuldarada qaraar ee ay ku wajahayaan dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya waxa uu mas-uuliyadda fashilkaas ku eedeeyey cali guudlaawe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle isagoo tibaaxay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen masaajid cali gaduud iyadoo xasan sheekh iyo cali guudlaawe ay joogaan degmada cadalle waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo dagaalka iyo xaaladda dalka ku jira iyo waxaa qaldan gobolka shabeellada dhexe cali guduud afarta tuulo maxay dhulkaas oo shabaabkiyaa soo galay ilaa hadda waa joogan la dhahaya inaan ka hadlo dhabarka ninka ka jibiyey ee baabi'iyey ee gobolkan horta hiiraan la degay hirshabeelle la degay waa cali guduud intay ka keeneen xooggaas ay ku qabsaayeen madaxweyne fadhi meeshaas madaxweyne qaranka oo fadhiya cadale madaxweyne isadkan la jiro weli la waxba la iskama weydiin waxaa la sheegay in inuu gobolka aniga shabeellada dhexa lagu sanay maadaama hiiraan macnaha lagugusin waay waa in shabeellada dhexe cali lagugusinay ma maxaan rabaa markaa inaan la hadla madaxweyne xasan sheekh maxamed cali guudlaabe xambadkuu tari maa adoo soo madaxtooyada hadda kugula sawaran oo suga ee ninka la yidhaha qoorqooran arkayay in uu saddex nin kugu noqdo ceeb iyo wax baan wax tarina kaga soo kordhaya xambadu kuu taraa male socodkiisa ilaa camaamadiisa waxa ahayn ma wata cali haddayna taas dhicin ay cali guudlaaba ay hoos tagaan waxaad arki doontaa meesha hadda joogto meelkasii xun isoo gobolkan joogo cadowgana uu caasimadda aad ugu soo dhawaada maamulka hirshabeelle ayuu sheegay inuu ka soo haray oo keliya hal isbaaro ay dadka ku dhacaan cali guudlaabena uusan waxba ka qaban iskuna soo ooday magaalada jowhar oo ay ku hareeraysan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona tilmaamay haddii aan ninkaas xilka laga qaadin ay xaaladdu kasii dari doonto cali guudlaab waxuu noo haya lama arko waxba nooma qabto maamulkiisa isbaarada taalla ceelcaddaa ka soo hirta ceelcadda jagboontiga yaallo dhaqaalaha looga qaada baabuurta waddada maraysaa ka soo hirta iyadana waxaan ku talayaa in laga joojiyo meeshaas lacagta uu ku qaadayo ilaa qasandiisay ku dhacdaa gurigiisa u dhigtaa waa barkadaa wax warbu ku suubiyaa dhaqaalahaas u qaataa maanta mana la dagaali karin nin dagaalama kara ma jiro ciidamada qalabka sidaan dagaalama karin asagaana ii sheeg ku dhex jiro wuxuu leeyahay anaa hirshabeelle ka madaxa ayaa lay warsaa saa lagu warsaa cali madaa qofka warsee xaa lagu warsaa biyo isku ooda jowhir ku dhex jira wuxuu ku falaana ma jirto biyahaas ku dhex jiriyaa biyahaas markaa wuxuu isleeyahay diyaarad inta lagu soo baxo dadka isa soo qora adiga marka ninkan tuunka dadka kala gelaya isku diraya inta waxaa gobolka aniga halay dhaafa anaa ka dagaalamaya cali uma dagaalamaysa adiga ma ka dagaalamaysa waxa ahayd noo ku fashilanta raallaa walaalkayga jakboontiga ceelcaddaa yaallo mana sii aalayo waa in laga qaada meesha waa duntay hirshabeelle waa duntay af buuxaan ku leeya waa tagtay madaxweyne cali guudlaabo kaligiis waaye markuu madaxtooyada kula laafiyayana waxba kuma soo kordhihayo hadalka xildhibaankan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib isku abaabushay ciidan badanna tababartay taas beddelkeedana uu burbur ku socdo nidaamka ciidan ee dowladda federaalka xaaladda xukuumadda xasan garguurte ayaa haatan maraysa inay dhexdooda isku eedeeyaan jabka iyo dhiigbaxa ku socda iyadoona uu midba midka kale ee dusha kaga tuurayo halka warkan aad kala socotaanna waa raadiyaha alfurqaan maktabka sakawaadka degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa dowro diini ah usoo xiray qaar ka mid ah howlwadeennada maktabka faahfaahinta warkani waxaa la diyaaraa maxamed muudey abuumuslim dowro diini ah ayaa magaalada saakow oo ka mid ah degmooyinka gobolka jubbada dhexe waxaa loogu soo gabagabeeyey xubno ka tirsan maktabka sakawaadka ee degmada dowlada ayaa socotay muddo laba maalin ah waxaana ragga ka faa'iideystay ay ku qaateen duruus kala duwan gebagabada dowladana waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka sakawaadka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaq biye oo ah naqiibka guud ee odayaasha dhaqanka jubbada dhexe ahna malaaqa beesha macalin weyne ayaa ka hadlay munaasabadda xiritaanka dowladda isaga oo dardaaran muhiim ah u jeediyey ragga dowladda qaatay ee ka tirsan maktabka sakawaadka waxaan haddana u mahadinaynaa dadka maktabka ee dowladda qaatay laftooda ee u samray waqtiga xilli iyadoo xilli roob ay tahay dhiiqe ay tahay lagu jiro iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr wajazaa ilaah idin barkeeyo camalkiina ikhlaas allah ka dhigo taas daamad uga baxo waxaan leeyahay dardaaran zakada waa rugni ka mid ah tiirarka islaamka maanta ummaddu maanta bulshada aad wax ka qaadaysaan waxaan rabaa marka hore inaad u nasteexaysaan ugu dambeyntii dhammaadka xafladda kadib waxaan mikrofonka la dhex qaaday raggii dowladda loo soo xiray kuwaas oo aan weydiiyey waxa ay ku qaateen dowladda labada maalin u socotay maktaba sakaabaad dowro dowradaasoo niin socotay lama maalmood dowrada magaasha ee abuubakar sadiiq shicaarsheenna ee liyatafaqahu fidiin mayba ku faa'idnay dowrada aljihaadu fadluljihaadaan ku faa'idnay may kale ku faa'idnay assamcu wadaaca may kale ku faa'idnay alikhlaas may kale ku faa'idnay ikhwatuliimaan may kale ku faa'idnay aljuqhraafiya ka qaadanay may kale ka qaadanay alamaana walcifa ka qaadanay may kale ka qaadanay alqabaliya iyo ka qaadanay alxamdulilah dowrada walbadaan ka faa'idnay dowro oo socotay lama maalmood iyo lix ninka gabagabaayey degmada saakow marka dowladaas awna ka faa'idnay asama wadaaca alqabaliya iyo fadl jihaad maktabka sakawaadka wuxuu ka mid yahay makaatiibta hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana shaqadiisu tahay inuu dadka wax haysta ka qaado maalka sakada kadibna gaarsiiyo dadka mutaystay ee uu allah ku sheegay qur-aanka kariimka dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna fiidnimadan waa naga intaa